shacabka ku nool deegaanka ballebocle oo ka mida deegaanada hoostaga degmada wasil ee gobolka mudug ayaa waxaa soo food saartay xaalad biyoyari deegaanka ballebocle biyo la-aanta ka jirta ayaa saameysay dadka iyo duunyada qaar ka mida bulshada ku nool deegaanka ayaa codsaday in biyo lala soo gaaro waxaan kaliya uga xogwaal ka ahay waxaan ka mid ahay dadka reer miyiga ah ayaan ka mid ahay waxaa haddii ilaahay qadaro awalna aan ku deganay saddex boqol oo qoys awal baan ku deganayn saddex boqol oo soo qaxdana waana dul timid beesha balibacole oo hoos tagtay degmada wasiil anoo afkooda ku hadlaya waxaan ka cabasho ka nahay biyola'aan biyola'aan dad deegaana oo meesha deegaan u ahaa iyo dad soo barakacay intaba biyola'aan baan ka hadlaynaa dad badan oo soo barakacay ayaa ku soo siyaaday awalna cid badan baa deganeed ciddaasi waxay ka soo barakacday cimaamad shabeellow sameyne gowrac ayay ka yimaadeen in meesha laga soo gaaro weliba kal dambeed baa lagu jiraa waa xilli waxa weeye dambe oo qoraxdu ay kulushahay oo weliba soonqaad ay tahay waxyaalaha marka loo leexinayo meelaha kale oo qofka muxsinka waxaa kaloo deegaanka jooga dad badan oo soo barakacay deegaankan bay ku soo barakaceen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad annagoo ah maamulka degmada wasiil ka codsanaa dadka muxsiniinta ah ee jaaliyadaha ee dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dadkan waxay u baahan yihiin biyo waxaan saa ka aragnaa baraag aan dhammayn shan iyo toban gees oo shamiita ah lagu dhisay ayaa dadka isku yimaadeen mararka qaar waxaan xallinaa dhibaatooyinka ka yimaada dadka xooleyda ah oo isku qabsanaya biyahaas biyara dartood waxaan codsanaynaa biyaha laga maarmo insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa dadkaas in laga soo gaarsiiyo ceel deg deg ah deegaankan ayaa waxaa ku nool dad u badan xoolo dhaqata aanna awood inay qotaan ceel si ay u helaan biyo maadaama ay jirin hay-ada garabsiiyo